AV بسم is الله.
immediate.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله AVS وحده لا Media شريك Channel.
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد آه، waxaan kusoo jirnay kitaabu tahaara AV waxaan is soo gaarnay media channel.
faslu fi bayaani maa yadhuru bidibaaq Ah, waxaan ka soo hadalnay biyaha oo lagu tahaaro qaato iyo qaybaha ay u qaybsamaan iyo biyaha ijaasoobay AV is media آه، demo.
xukunka ay leeyihiin iyo qaybaha ay u qaybsamaan iyo markeebaa la odhan karaa biyuhu waa nijaas nijaasadu markay ku dhibicdo ah, miqdaarka iyo inta aan, biyuhu ay ku nijaasoodi karaan ABS intaasoo dhan waxaan kaga soo media.
hadalnay casharkii hore halka waxaan ka gelaynaa qayb kaloo tahaarada ka mid ah oo sheikhu soo hormariyey wuxuu yidhi fi bayaani maa yadhuru bidibaaq caddayn la caddaynahayo waxyaabaha lagu daahiriyo AV is mugdiinta.
media demo.
waxaan ka hadalnay usbuuc hore markaan haan ka hadlaynay een, dhowr waxyaabood baa sharcigu noo sheegay in wax lagu tahaari eh, lagu tahaaro qaato ama wax lagu nadiifiyo waxaa ka mid ah waxyaabahaas eh, biyaha waxaa AV ka mid is ah media demo.
een, ciidda waxaa ka mid ah waxyaabaha maaragtay eh, raf- eh, xadafka sak- eh, sakiirka ama midka een, kalaba sida eh, waxyaabaha lagu tahaaro qaato sida een, dhagaxaanta iyo hadda waxyaabaha bedelkeeda aan AVS isticmaalno media tishuga wax channel.
la midka aha ayagana waa ka soo hadalnay halkan wuxuu kuu sheegayaa haragga maxaa loogu daahiriyaa wuxuu yidhi wa juluudul meytati meytada haraggeeda waa baktiga waay AV is media neefka demo.
markii asagoon la gowracin uu dhinto eh, waxa weeye een, waa waa najaaso waay waa baktiyey saa darteed haragiisa iyo asaga oo AVS maaragtay media hilibkiisa demo.
intaba najaasu noqonaya laakiin waa la daahirin karaa oo wax lagu daahiriya baan halkan ka baranayna ayib wuxuu yidhi marka sheekha raxima allahu tacaala wajuluudulmeytati tathuru bidibaaq AV is media demo.
mudbinta ayay ku tahaaro noqotaa mudbin waxaa la yidhaahdaa haragga markii een, xayawaanka laga saaro ka bacdi ayaa waagii hore waxaa la samayn jiray asal iyo een, cusbo iyo waxyaabaha inta lagu AVS shubo media ayaa haraggii demo.
wuxuu isbedeli jiray haragnimadii markaasuu sidii dhar oo kale laga dhigi jiray een, ama kabaa laga samaystaa ama haddara sida ca- casriga haddaad aragtaan waxaa laga samaystaa jaakadaa laga samaystaa waxyaabahaas oo dhan ayib een, AV مركو is حكم media ليه هاي؟
demo.
wajrudul meytati tadhuru bidabaaq iyadoo najaaso ahaan lahayd baa mudbintaasi daahirinaysaa waxaana u daliila xadiiskii nebiga sala allahu caleyhi wasalam een, uu leeyahay ayuma ihaabin dubiqa faqad tahur AV is حركة media ساعة.
demo.
oo la megdiyey waa tahaaroobay waa xadiis saxiixa weeye muslim iyo qirkiba ay warinayaan marka xadiiskaasi wuxuu noo sheegayaa in haragga neefka baktiga ah laga faa'iidaysan karo AVS markii media hilibkiisii la nacay haraggiisii waxaa looga faa'iidaysanay markii la megdiyo ka bacdi in eh, la isticmaalo oo loo isticmaalo waxyaabaha dadku ay ku intifaacayaan wey ilaa jilda alkalbi waalkhinziiri AV is waxaa media meesha marka demo.
meesha yaalla een, xayawaanaadka dhowr qaybood bay u qaybsamaan xayawaan la cuno iyo xayawaan aan la cunin xayawaanka la cuno waa maaragtay haragiisa waa la mugdinayaa hadduu baktiyo haddii uusan AV is baktinina waa media daahir demo.
laakiin xayawaanka aan la cunin ka waran sida maaragtay shabeelka eh, xayawaanka een, in la cuno ay xaaraan tahay sida kan nocyaha leh eh, libaaxa shabeelka iyo wixii la mid taha wax mancinaya ma laha maxaa yeele waxay soo AV is galeen media in la demo.
dabkinayo weye nabigu wuxuu yihi sal lay slam ayuma ihaabin dubiqa faqad tahura way soo wada gelayan marka een, shaaficiyada waxay ka reebaan eyga iyo doofaarka eyga maalikiyada agtooda wax dhib ah kama qabo nijaasaba ma ahaba sidiisaba een, AV carcaniidisa is ayaa ah media demo.
Een, bal in la cuni karaa xataa meelaha qaarkood laga wariyaa laakiin eh, shaaficiyada eyga aad bay ugu fog tahay waana maaragtay ay ku talax tagaan saa darteed nijaaso agtooda ka yahay mana magdiintana waxba kama tarto على كل AVS حال، Media أيوة.
Demo.
haragiisa waxay shaaficiyadu kasoo reebeen waxyaabaha laga soo reebay kamid ah. khinziirka doofaarka isagana sidiisa ayuu nijaaso u yahay bay qabaan inkastoo xaaraantinimadiisii ama allah subxaana watacaala uu rijsi iyo qurun ku tilmaamay AVS Media haddana Demo.
wax in uu haddii uu ku taabto uu nijaaso yahay ayadana culimmadu way ka doodaan calaa kulli xaal hadda waa laga soo reebay doofaarka iyo eyga iyo wamaa tawallada minhumaa labadooda waxay iska dhalaan
AVS Media doofaarka Demo.
eyga xayawaankaas eyga ah waxaad aragtaa eeyaasha maanta inay intaasoo nooc oo midabo ah oo kala jaad ah oo kala duduwan ay yihiin maxaa yeele eyga ayaa xayawaan kastaa ka dhali kara xayawaanka dhadiga eyga ah xayawaan kastoo kalaa ka dhali kara AVS saa darteed baa media xayawaano kale demo.
kasoo baxaan wuxuu ku leeyahay marka wax kasta oo labadooda kasoo baxa ama doofaar asalkiisi ka mida jinsi doofaar ku jiro ama jinsi ay ku jiro ama labadooda iska dhaleen aw min axadihima ama midkood ayaguna waa eh, ma magdismaan oo lama AVS Media sidaa Demo.
darteed haragooda laguma intifaacayo ayib Eh, waxayna maaragtay ay shaaficiyadu ay qabaan inay asalkoodiiba ay najaasan yihiin maadaama ay asalkoodii najaasan yihiin markii ay noolaayeenba ay najaaso ahaayeen AVS هذا بقية Media له.
Demo.
een dabqintii najaasanimada kama ba'inaysa wey wa cadmu lmaytati wa shacruhaa najisun xayawaanka eh, baktiyey laftiisa AVS iyo Media Demo.
dhogortiisu waa najaaso ila alaadamiya aadamiga maahan bini aadamka maahan bini aadamka lafihiisa iyo najaasa maaha calaa kulli xaal een, waxa ay shaaficiyadu u daliilsadaan een, AVS xara- media een, demo.
maaragtay xayawaanka shacrigiisa inay najaasa yihiin xurimat calaykum lmaytata maytadii marka wixii oo dhan baa soo gelaya wey marka waxa weye haragyaa soo galay waxaa soo galay wax dhan baa meyd laysku dhahabadhen ilaa wixii la dabqiyey AVS Media Demo.
calaa kulli xaal culimmadu way isku khilaafaan sida aad moodidna waxa weeye haddaysan jirin wax lagu een, waxay leeyihiin waxyaabaha aan noolayn sida een, timaha oo kale iyo maaragtay cidiyaha iyo wixii saas oo kale ah AVS een, Media waxa Demo.
weeye najaase ma noqonayaan taasay culimmada qaar qabaan saa darteed waa mas'ale ay isku khilaafaan laakiin shaaficiyadu waxay mareen haragiisa iyo maaragtay een, eh, waxa waxaa la mida ti- timaha iyo lafaha lafuhu waa waa maaragtay waa qolka rajaxa inay AVS lafuhu media najaasa yihiin demo.
maxayna lafuhu hilibkiiba ku dhex jiraanba wayna koraan oo sidii maaragtay eh, hilibkoo kale ayay u bataan saa darteed waxa weeye najaasnimaday soo galeen ilaa aadamiya aadamiga asagu waa daahir wey ilaahaba karaamiye walaqad karamnaa bani aadama ina almu'mina laa AVS yanjis media xayan walaa demo.
mayitan waa kan nabigu odhanaya sala allahu caleyhi wasalam intaas marka waxaan uga baxnay waa haraggii wey waxaa marka masaaishan oo kale looga faa'iidaysanayaa een, jaakad waxaan soo gatay buu qofku leeyahay eh, saas oo kale ka samaysan harag AVS Media xayawaan laga Demo.
sameeyey ey baa laga sameeyey shabeel baa laga sameeyey axkaamtaas oo dhan marka meeshaan oo kale ay soo gudagelaysa haddii maaragtay aan dhahno waa xaaraan waa waa najaaso eyga iyo doofaarka macnaheeda jaakad laga sameeyey ama kaba laga sameeyey ama eh, wax laga AVS sameeyey kuma Media intifaaci kartid Demo.
wey. wixii kale xayawaan oo kalena waa lagu intifaaci karaa saas wey faslun fi isticmaali alawaani wuxuu fasl yahay isticmaalka culimada qaar waxay qabaan xayawaanka la cuno markii ay nool yihiin kuwaas baa AVS meelkooda media ama demo.
baktigooda la magdin karaa saasay leeyihiin ee kuwa kale maba maaragtay waxa xanaabilada ayaa ka midow ayib calaa kulli xaal sida raajixa waxyaabahan ay shaaficiyadu soo reebtay ayaa maaragtay laga reebayaa inta kalena AVS waxa weeye Media Demo.
najaasa waa waa daahir weeye haddii la magdiyo eygana waxa weeye wax daliil ah oo mancinaya waxay u baahan tahay in la dul istaago laakiin shaaficiyadu waa manciyeen faslun fi isticmaali alawaani wuxuu u fasl yahay ama uu u baab yahay AVS Media awaanida Demo.
weelasha isticmaalkooda weelasha caadiga ah inuu qofku isticmaalo weelasha muslimiinta waa u banaan tahay weelasha gaaladana haddii ay aad aad heli karto weel kale waa waad iska dhaafaysaa haddii aad ka maarmi weydana inta dhaqataad AVS isticmaalaysaa Media Demo.
wixii intaa ka soo hara waa bannaan yihiin wixii weel ah oo dhan oo la isticmaalayo marka laga reebo weelashan soo socda walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu alawaani dahabi weelasha dahabka in la isticmaalo ma bannaana
AVS Media walfidati iyo Demo.
fidadaba dahab iyo fiddo inaad weel ka dhigatid koob aad shaah ku cabto ka dhigatid saxan aad bariis ku cunto ka dhigatid ma la ogola sidoo kale fiddadana lama ogola wey inay daruuro kugu khasabto ma ahana lama ogola maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ha ku cabina weelasha dahabkiiyo fiddada waa saxuunteedana waxaa ku cunina saasuu yidhi nabigu sal allau alay wasalam ayib mar haddii la yidhi hana ku cabin hana ku cunin waxaa soo gelaya inaadan maaragtay wax qaalin oo kale ka dhiganin sida saacad oo kale inaadan ka dhiganin inaadan sarwaal jaakad waxyaaba saas oo kale ah maxaa yeelay arrinta loo xarimada waxa weye waa kabadbada iyo israaf wey waa hanti fara badanaad korkaaga surayso iyadoo dad kalena ay u baahan yihiin marka waxa weeye lama ogola wey qofka muslimka ah in uu weelashiisa ka dhigto dahab iyo fido wayajiizu wayajuuzu waxaa banaan isticmaalu gayrihima in la isticmaalo oo wax lagu cabo laguna laguna cuno laguna karsado gayrihimaa waxaan ayaga ahayn dahab iyo fido ahayno min al awaani weelal ah wey weelashii kaleo kuusoo haray ilaahay waxa weye wixii xaaraanta wax yar buu ka dhigay wixii xalaasha ahaana waxaan la koobi karin wey saa darteed xaaraanta unbaa lagu sheegaay xalaasha laguma koobi karaba marka intaan yartaa iska ilaali baa lagu yiri intaana maaragtay isticmaal qofka marka in uu waxaa hadda dadka iskugu faanaan qaarkood ay dhahaana laga yaabaa waxaan dahab baa laga sameeyey dahab buu ka samaysan yahay gaaribu qof hebel ama boqor hebel ama gaari dahab buu samaysay wax xaaraanba wuxuu samaynaya dhanba oo waxaan la ogolayn waxaa la diidayaa inaad weel yar ka dhigato wax weyn inaad ka dhigatana waa kasii daran tahay inaad wax weyn ama maarata guri ka dhisato ama aad saasoo kale sariir ka samaysato ayadana waa kasii daran tahay waa kasii dambi weyn tahay ayib faslun fi sawaaki fi siwaaki wuxuu uu fasal yahay uu baab yahay cadayga waay cadayga qofku inuu cadaysto oo ilkihiisa rumaydo ayuu u baab yahay ayib cadaygu mustaxabun waa la jeclaystay waa sunno fii kulli xaalin xaalad kasta cadayga nebiga sal allau alay slam wuu noo ammaanay wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay tahaara mutahaaratun lilfami mardaatun lirabbi afkaagana daahir buu u yahay oo uu daahirinayaa nadiifinayaa sidoo kale ilaahayna raalli buu ka dhigayaa oo alla subxana watacaala qofka cadaysta wuu raalli buu ka noqdaa marka cadaygaas waa sunno weliba maaragtay cibaado ah waayo ilahay ugu dhowaanaysa waa laba waxyaabood waa nadiifo ilkahaagii waa aragtay markaa dhantiista u tagtid markasta waxaa lagu leeya cadayga badi sidaan sameeya wakti kasta waxa weeye haddana islaamku wuxuu intaa kusii daray cibaadada ilaahadba waxaa ugu dhowaanaysaa inaad ku raalli geliso inaad cadayto weliba wuxuu ku leeyahay fii kulli xaalin xaalad kasta nabigaana tilmaamay sal lla alay wasalam waxa weeye qofka mu'minka inuu mar kasta cadaysto nebigana caadadiisayba ahaydba ma laha maaragtay dadka waa laga yaabaa inay maanta kula yaabaan meel shir ah inaad cadaygaaga afkaasoo kugu jira ama daabka kasoo jeeda salafku saasay samayn jireen way wax dhib ah oy qabtana ma laha wa haddaa qofku waa isagu karahsanayana dhaqan dadkanu la karahsanaya ma meeshaad joogta hadday caadi ka noqdaan lama yaabaysid wey waxyaaba badanoo markaan waddankeena joognay ceeb nala aha maanta haddii aad hortaada lagu samaynayo waxba agtaada kama aha wa saas darteed waxa weye waa laqabsiga waay marka qofku inuu diintiisa uu dhaqan iyo caado iyo laqabsi ka dhigto cadayga lahaanshihiisa iyo wadashadiisa iyo isticmaalkiisa waa sunno waana alle oo lagu raaligelinayo wy ayib nebigana meelo badan ayuu cadaygiisa uu daa'imi jiray oo noo sheegaya sheikha raxima allahu tacaala ilaa bacda zawaali lisaa'imi zawaalka macnaha duurka ka bacdi qoraxda markay kala bartanka ka leexataa zawaal la yidhaahdaa duhurka ka bacdi lisaa'imi qofka sooman weliba arrinta ayadan shaaficiyada qabto waxay dhaheen nebiga xadiis wuxuu ku yidhi sal allau alay wasalam lakhuluuqu fami saa'imin atyabu cinda allahi min riixil miski qofka afkiisa jaasha ku taalla markuu sooman yahay waxyaabaha afka kaga dhegdhegan oo gaajadii iyo oonkii iyo afka qalalay ah baajaa la yidhahdaa taasaa khuluuf ah qaadalagodo taas ayada ah isbeddelkeeda ah ama waxaa ku yimaada alla agtiisa way kaga caraf badan tahay miskiga ama nooca ugu qaalisan baraafuunka ugu carafta badan way ka way ka alla subxana agtiisa way ka caraf badan tahay maadaama saas uu yidhi allah subxaana watacaala agtiisa ay saas ka tahay waxay leeyihin inaad iska zuuliso waxawey lama oo waa laga fiican yahay laakiin waxa weeye culimada kale oo arrintaa kaga soo horjeeda waxay dhaheen nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam AVS Media Demo, saa darteed een, weliba nebigu wuxuu yidhi waajib baa maka dhigi lahaaba waxaa fiican marka inaad sunnada nebiga raacdo sala allahu caleyhi wasalam tanna waa aakhare waxa laga hadlaya aakhare isaan u carfaysaa wey marka xukunkan oo laga hadlaya carabta waa xukunka aakhare wey saa darteed AVS xataa Media qofka Demo.
sooman wuu cadayn karaa jawaalka ka bacda wey sida raajixa wey ayib Ah, waxaana maaragtay yidhi sheikha wahiya wahuwa cadaysashadu in la cadaydo fi talaata fi talaatati mawaadica saddex meelood ba ashaddu AVS Media istixbaaban inay Demo, inay sunno tahay aada u adag tahay waa goormo cinda takyiiri lfami markuu afku doorsamo afkaaga xoogaa ah, maaragtay raaxa ama een, wax la tiraxsada afkii ka soo baxay dadkaa ay ku dhibsaday ama adaa dareemay waa inaad AVS cadayso Media waay.
Demo, min min azmin aamus badan qofka hadduu cabaar aamusnaado afkiisa waxa weeye isbedel baa ku imaanayo saa darteed inuu cadaysto markuu cabaar aamusnaado wa kayrihi iyo waxaan inta ahayn waxbuu cunay basal buu cunay toon buu cunay wax kaluu cunay AVS Media maaragtay Demo, waa inuu cadaysto waay. waa sunno aada u adag wa cinda alistiqaadi min annowmi markii uu hurdada kasoo tooso ayadana waa maaragtay een, eh, eh, waa inuu maaragtay cadaysto saasaa sunno adaga wey markaa hurdada kasoo toostay nebiga ah, waxay ka mid ahay AVS dhaqankiisa ayay ka mid ahay media sala allahu caleyhi wasalam idaa qaama min alleyli habeenkii marka uu soo tooso yeshuusu faahu bisawaaki wuxuu afka marin jiray oo ku cadayn jiray een, caday marka markuu qofku soo toosto inuu cadaysto waa sunno mu'akada ah waay waxaa kale uu sheikhu noo tilmaamay raximah llahu tacaala AVS wa cinda media alqiyaami ila asalaati mar kastoo salaad u istaagaysna inaad marsato markaa weysaysanaysa iyadana waa soo aroortay nebiga waxay kaloo ka soo aroortay markii uu ah, gurigiisa gelayo ah, guriga uu imaanayo uu cadayn jiray waxuu ku bilaabi jirayba cadayga ahaydba biridda mar guriga ka galayba caday ku bilaabi AVS jiray Media macnaha Demo, waxay ku tusinaysaa ehelkaaga markaa u tegaysid oo ciddaada u tegaysid oo carruurtaada u tegaysid oo xaaskaaga u tegaysid inaa afkaagana nadiif yahay waa aragteen hadda dadka in badan waxay ku leeyihiin guriga markaad soo gelaysid een, ah, bahashan gacmaha jeermiska ka dishay iyo ah, bu- gacmaha iska dhaq iyo waxa AVS weeye meeshan waxaa laga media hadlaya demo.
gacmaha iyo afkii inta iska dhaqda weliba cadaya haddana adoo nadiifa ciddi tegaysaaba ayib waa diin aad iyo aad u qiimo badan wey wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin